halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye udanogu saaciiday sharxin sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah oo aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kutubtii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaannu caawa hore idinku sii wadi doonnaa warqaddii rasuul yuudas oo isagu ahaa sayid ciise masiix walaalkiisa xagga hooyo wuxuuna la dhashay rasuul yacquub oo aannu warqaddiisii mar hore wada barannay rasuul yuudas isla sidii rasuul yacquub kuma faanin in ay ahaayeen ciise masiix walaalihiisa ama qoyskii ciise masiix wuxuuse rasuul yuudas aayadda koowaad ee warqaddiisii inoogu sheegayaa oo uu leeyahay anigoo yuudas ah oo addoon u ah ciise masiix waa wax wanaagsan haddaba in la ogaado in qoyskii ciise masiix aanay dadka ka burhaan iyo karaamo badnayn laakiin ay ahaayeen dad iyaga qudhooduba u baahan ciise masiix oo inala mid ah yuudasna wuxuu ficil ahaan inoogu muujiyey inaanay ahamiyad lahayn in lagu doodo waxaan ka soo farcamay xaggan iyo xaggaas laakiin isla sidii sayid ciise masiix uu yidhiba waxaa barakadaysan kuwa hadalka ilaah maqla oo xajiya marka ayaan laydiin khiyaanayn oo laydinku odhan sheekh hebel ayaad ka soo farcantay oo dadka waad ka duwan tahay dadka oo dhan way wada dembaabeen saaxiib oy gaari waayeen ammaanta ilaah waxay inoo joogtay dhegaystayaal meeriska warqaddii rasuul yuudas oo iyadu ka kooban hal cutub aayaddeeda afaraad oo aan ku dheeraannay fasirkeeda wuxuuna rasuulku bilaabay inuu ka hadlo kaafirnimada ama bidcinimada wuxuuna ifafaala ka bixiyey in bidcadu ay sibikh kiniisadda ku soo gashay waxaana horay uga hadlay rasuul bawlo sida ku qoran warqaddiisii labaad cutubka kow iyo tobanaad aayadaha saddex iyo toban ilaa shan iyo toban waxaana rasuulku uu leeyahay waxay isku beddelaan ama iskala mid dhigaan bidcadu sida inay yihiin rag culimo ah oo cabsida ilaah ku weynaaday waxaase ay hoosta ka wadaan inay dadka baraan fikirro aanay ina barin rasuullada oo iyaga u gaar ah oo aan ka imaanin ruuxa quduuska ah iyo ciise masiix toona haddaba ereyga isu ekaysiiyaan haddaan dib ugu noqonno warqaddii labaad ee reer korintos cutubka kow iyo tobanaad aayadaha saddex iyo toban ilaa shan iyo toban ayaa waxaa rasuulku uu leeyahay sida tan kuwaas oo kale waa rasuullo been ah iyo shaqaalayaal qaa'inno ah iyagoo isu ekaysiinaya rasuullada masiixa oo la yaabna ma leh waayo shayddaanka qudhiisu wuxuu isku ekaysiiyaa malaa'igta iftiinka haddaba wax weyn ma aha haddii ay mididiinyadiisuna isu ekaysiiyaan mididiinyada xaqnimada iyagoo dhammaanshahoodu u ahaan doono sida shuqulladooda ereyga ah haddaba ekaysiiyaan wuxuu giriig ahaan noqonayaa meteskemati zontai oo ka dhigan ficilka shakhsi dusha iska beddelaya dareen ahaan oo qaadanaya dareen xagga dusha ah laakiin aan xagga gudaha ahayn waa sida marka ay soo yeerto qof aan la jeclayn oo dhintay ayaa dad badan oo aad u doonayay inuu qofkaasi dhinto ay muujinayaan sida inay ka xun yihiin dhimashadiisa waxay qaadanayaan dareen ah inay ka xun yihiin dhimashada qofkaas oo xagga dusha ah laakiin qaadan maayaan dareen dhab ah waayo dareenka dhabta ah waa mid xagga gudaha ka imaanaya waana kan qof aad jeceshahay u muujin lahayd balse qofku wuu isku ekaysiin karaa in qofkii dhintay uu u tiiraanyoodo isagoo istusaya dadka hareer jooga balse xagga gudaha aad buu uga faraxsan yahay oo waxaa la mid ah dareenka ay qabaan kuwa bidcada ah ee masiixinimada hallaynayay waxay isku ekaysiinayaan masiixiyiinta oo waxay iska dhigayaan sida inay jecel yihiin masiixa laakiin waxay u roorayaan danahooda oo dadka masiixiyiinta ahna way istusayaan dad badan oo aanay ka dhab ahayn masiixinimada ayaa ugu dambayntii kiniisadihii beddelay oo waxay habacsanaan ka muujiyeen dhanka waxbaridda rasuullada waxay khafiifiyeen aayadaha qaar oo waxay dhimeen xoogga injiilka aragti ahaan waxayna jameecadii oo dhaniba ay noqotay kuwo meel waliba habacsanaan ka muujiya noloshii masiixinimo waa la yaraystay ama waa la fududaystay waxbaridda rumaysadka masiixa waa la fududaystay waxaa markaasi la fududaystay oo kale baaqii ilaah kiniisadahaasuna waxay ahaayeen kuwo looga wacdi jiray hadalkii ilaah wakhtiyadii hore oo dad badan ayaa ku badbaaday hadalkii injiilka ama wacdiska oo niyado badan ayaa la barakadeeyey wakhti kadib waxaa iscasilaya wadaadka ama shaqadiibuu ka fadhiisanayaa markaasaa waxaa meeshii qabsanaya wadaad kale intaan loo dooran wacdiska haddii la sii weydiiyo waxyaalaha uu ka aaminsan yahay rumaysadka iyo waxbaridda rasuullada isa soo shaac bixin maayo oo wuxuu jameecada u sheegayaa inuu rumaysan yahay aasaaska waxbaridda weyn ee salka u ah rumaysadka masiixinimada wuxuu ka soo galay iridda kiniisadda waxaana lagu doortay hab waafaqsan waxbaridda rasuullada inkastoo uusan rumaysnayn wuxuu iska dhigayay inuu ka mid yahay masiixiyiinta iyo inuu qaatay caqiidada tan ahmiyadda leh waxa weeye in khudbadiisu ay u muuqdaan sida in rumaysadkiisu uu wacan yahay waayo isaga waxaa wax loo baray sida wadaadada kale oo wuxuu soo akhristay kutubta ay qoreen mufasiriinta waaweyn sida sbargion ama warfield wuxuu garanayaa waxa waxbaridda hagaagsani ay tahay laakiin wuxuu raacayaa tiisa waayo markii horeba wuxuu ku soo galay fikir aan ahayn kan rumaystaha marka xagga dusha wuxuu u muuqdaa nin aad wax u soo bartay oo aaminsan masiixinimada balse ogow inuu geesgees ku soo galay oo uusan rumaysnayn waxbaridda uu dadka ku wacdinayo wakhti kadib waxaa soo baxaya inuusan wada rumaysnayn waxbaridda rasuullada waxaa kaloo soo baxaya inuusan ahayn nin aaminsan ama ayeedsan waxa rasuulladu ay inagu bareen warqadihii kala duwanaa ee kiniisadda ay u soo qoreen sida kitaabka axdiga cusub ku qoran inkastoo masiixiyiintu ay soo dhoweeyaan wadaadkooda haddana waxaa wanaagsan inaan la soo dhoweyn marnaba qof aaminsan bidcinnimo oo haddii uu ilinka geesgees u soo galay waa in isla ilinkaas gadaalgadaal looga bixiyo maxaa wacay kiniisadii waxay u baahan tahay in lagu dhowro waxbaristii rasuullada oo haddaan la arag waxbaridda rasuullada waxaa lumaya aasaaskii rumaysadka masiixinimada sababtaasi ayaa keentay kiniisado badan oo yurub iyo waqooyiga ameerika ku yaal inay ku dhacaan bidcinnimo waayo wadaadka cusub ee wata waxbaridda cusub dad baa jecel oo ku dheggan isaguna wuxuu beddelayaa nidaamkii iyo waxbariddii wadaadkii hore waxaana bilaabanayaa in fikirkooda masiixinimo uu jilco waxaana sii naxuusaya iimaankii waayo waxaa la itaal yareeyey aasaaska waxbaridda injiilada marka waxaa la doonayaa inaynu kuweenna hogaamiyeyaasha ka ah kiniisadaha soomaalida aynu xusuusanno sida yuudas uu inahoga tusaalaynayo markuu lahaa waana kuwii waa hore xukunkan loo qoray waxaana taasu ay ka micno tahay in bidcada waxbaridda kiniisadda marin habaabinaysa in horay looga hadlay waxaa kaloo rasuul yuudas oo runtaasi iyada ah adkaynaya uu leeyahay idiin sheegi maayo shay cusub balse kuwan horay baa laydinku sii sheegay oo waa laydinka digay kuwan waa bidcada ah imaanshahooda kiniisadda rasuul bawlos ayaa ku noqnoqday oo adkeeyey kaafirnimada ama bidcanimada soo fool leh waxayna kiniisadda soo gashay markii reer efesos ay haddaba fikirkoodii dabciyeen waxaana haddaan arrinkaasi wax idinka taabanno lasoo baxaysaan kitaabka falimaha rasuullada cutubka labaatanaad aayadaha sagaal iyo labaatan ilaa kow iyo soddon waxaana qorninka quduuska ahi uu leeyahay sida tan waxaan ogahay markaan tago dabadeed inay idin dhexgeli doonaan uubatooyin xunxun iyagoo aan idaha wax ka reebaynin oo waxaa idinka dhex kici doona niman waxyaalo qalqalloocan ku hadlaya inay xertii u jiitaan xaggooda sidaas darteed soo jeeda idinkoo xusuusanaya in intii saddex sannadood ah aanan ka joogsan inaan mid kastaa habeen iyo maalinba waaniyo anigoo ilmaynaya inkastoo rasuul bawlos uu ka digay dib u noqoshada ama kaafirnimada waxaa imaanaysa maalin kiniisadda reer efesos ay isku dhiibi doonto rasuul bawlos wuxuu kaloo u digay wacdiyihii dhallinta yaraa sida ku qoran warqaddiisii labaad ee timoteyos cutubka saddexaad aayadaha shan ilaa lix waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan iyagu waxay haysteen u ekaanta cibaadaysiga laakiinse xooggiisay inkiraan kuwaas ka leexo waayo kuwaas waxaa ka mid ah kuwa guryaha gala oo ambiya naagaha caqliga la oo dembiyadu ku raran yihiin oo damacyada kala duduwanu ay la tageen waxaa halkan laynoogu sheegay inay jiraan qolo damacyo kala duduwan ku raran oo dumarka been u sheega waa kuwama kuwaas waa bidcada oo hablaha yaryar been u sheega kuwana way guursanayaan kuwana way furaan waayo iyaga waxaa la tegay damacyo kala duduwan waxaa damacyada ka mid ah iyadoo qofka ay guursanayaan ay u guursanayaan lacag aawadeed ama magac ama damac isaga ku jira ee ah inuu naago badan yeesho iyo dana gaar ah oo aan ilaah hortii ku hagaagsanayn meel haddii rag iyo dumar wax lagu baro waxaa qasab ah in marka hore layshoga tusaaleeyo waxa loogu baahan yahay in rag iyo dumar aan isqabin hal meel ay ugu wada kulmaan haddii fikirka ay isugu imaanayaan uu wanaagsan yahay waa wax la qaadan karo laakiin waa in fiiro gaar ah la siiyaa si wax waliba loo hubiyo inay u dhacayaan sidii loogu talagalay iyadoo aan ilaah lagu xadgudbin waxaa meelo kala duwan ka socda waxbarashada kitaabka quduuska ah marka iyada ahna way ahmiyad ballaaran tahay in la dhiifoonaado si aan dembi loogu dhicin dadka wax wada baranayana waa inay ahaadaan dad isleh sida nin iyo xaaskiisa laakiin aanay noqon nin wax baraya naag nin kale uu qabo waa in ragga iyo hablahooda oo isla socda duruusta kitaabka la baro haddaba ilaa wakhti dheer ma lahayn kiniisadda haweeney cilmiga kitaabka si wanaagsan u garanaysa taasina waa cajiib waxaase kaloo jiraa ama dhab ah in hablaha ay door weyn ka ciyaareen firqadimeedyadii jiray wakhtigii hore oo bidcada waxaa u badnaa hablaha oo waxay jeclaayeen wixii hore ay u aaminsanaayeen iyo waxa cusub ee markaasi yimid inay isqabadsiiyaan suuragalna ma ahan taas dhan walibo ee laga eego ragga way ka dareen sarreeyaan dumarka waana ka fahma badan yihiin markaa ayaa waxaa loo baahday in layska eego dumarka oo fiiro gaar ahaaneed loo lahaado waxaa iminka meelo badan ka soconaya dhaqdhaqaaq aad u badan oo haweenku u wado oo aan shaqo ku lahayn kiniisadda waxaa kaloo jira dhaqdhaqaaqa dhallinyarada oo isaguna aan shaqo ku lahayn kiniisadda ciise masiix waxaa suuragal ah in dadka qaarkii ay la tahay howsha wacdiska kitaabka ee reediyowyada ka socda inay ka baxsan yihiin kiniisadda laakiin taasi dhab ma ahan laakiin waxay qayb ka yihiin horumarka kiniisadda ciise masiix ee deegaanada ay ku nool yihiin soomaalida haddaba rasuul bawlos wuu ka digay macallimada khaldan oo ka soo gelaya dhinaca iridda waxaan haddaba rumaysanahay inay jiraan dhaqdhaqaaq helaya barakada ilaah oo haddana u baahan in fiiro gaar ahaaneed la siiyo waayo shayddaanku mar waliba wuu u imaanayaa uu soo dhex istaagayaa jameecaddooda oo qalqal buu gelinayaa marka haddii ay kula noqoto in shayddaanku uu u imaanayo sida shayddaan oo kale waad qaldan tahay waayo adeegayaashiisu waxay iskala mid dhigaan adeegayaasha iftiinka tijaabada ugu dambaysa ee lagu garto dhaqdhaqaaqyada kala duwan ayaa waxay tahay in bal marka hore la eego waxa ay barayaan inay sal u tahay shakhsiyadda masiixa haddii ay diidaan rabaaninimadii masiixa ha kula degdegin inay bidco yihiin waayo siyaabo badan ayaa looga hadlaa shakhsiyadda iyo rabaaninimada masiixa bidcadu waxay kaloo rumaysan yihiin in masiixu uu yahay badbaadiyihii dunida oo way kugu adkaanaysaa mararka qaarkood inaad ka garato bidcada kuwa hadalka aaminay rasuul butros oo ka digaya khatarta bidcada ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii labaad cutubka labaad aayadda koowaad sida tan laakiinse waxaa dadkii ka dhex kacay nebiyo been ah oo idinkana sidaas oo kale waxaa idinku dhex jiri doona macallimo been ah oo qarsoodi idinku keeni doona bidcanimo waxalligaysa iyagoo inkiraya xataa sayidkii soo iibsaday oo dushooda ku soo dejinaya halligaad dhaqso ah rasuul bawlos oo isna wax u qoraya reer galaatiya ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran cutubka labaad aayadda afaraad sida tan walaalaha beenta ah oo qarsoodiga laynoogu soo geliyey daraaddood kuwa noogu soo galay inay basaasaan xorriyaddeenna aynu ciise masiix ku haysanno inayna addoonsadaan saaxiib waxaannu u baahannahay inaan iska eegno dhaqdhaqaaq waliba ee ilaah uu barakadaynayo ururada ka dhaqaaqay kiniisadda dhib baa sugaya waayo shayddaanka ayaa soo dhex gelaya waxaana rasuul yuudas uu leeyahay sida ku qoran isla warqaddiisa halka cutub ka kooban aayadda afaraad sida tan oo ah kuwa aan cibaadada lahayn oo nimcada ilaaheenna ku beddela nijaas oo inkira ciise masiix dabeecad ahaan kuwaasu waa cibaadolaabayaal waxayna sameeyaan laba waxyaabood kow waxay qalloociyaan ama diidaan nimcada ilaah oo nimcada ilaaheenna ayay ku beddelaan nijaas labo waxay kaloo diidaan rabbaaninimada masiixa oo waxaa rasuulku uu leeyahay oo inkira ciise masiix marka uu rasuulku leeyahay kuwa aan cibaadada lahayn ayaa loola jeedaa inay ilaah ka tageen oo noloshoodana aan laga helaynin ilaah ka cabsi way ahmiyad ballaaran tahay in la baaro oo la qiimeeyo kuwa hadalka ilaah dadka bara kuwaasuna waa kuwa ilaah ka cabsada guud ahaan marka haddaba inkastoo kan dadka hadalka bara uu nin waxbarista ku wanaagsan noqon karo haddana waa la tijaabin karaa oo wuxuu noqon karaa eedaysane marka sida ay u nool yihiin waa in la eego haddii noloshoodu ay hufan tahay oo ay yihiin rag ku wanaagsan waxbarista haddana waa in la eego sida ay u nool yihiin iyo sida ay ula macaamiloodaan kuwa hareer jooga waxaa jira kuwa iyagoo kiniisadaha ama wehelnimada ka mid ah haddana geli kara dembiga macaasida looma baahna haddaba in ay kula noqoto in qofi uu dembaabi karo oo dembigii loo cafin karo oo uu haddana dembaabi karo oo haddana la cafin karo waa in qofka macallinka ah noloshiisa loo fiiriyo sida kuwa cibaadada leh ee ilaah ka cabsado lagu yaqaan marka rasuulku uu leeyahay nijaasanimo ayaa sida uu u isticmaalayo ahmiyad leedahay nijaasanimada waxaa lagu xidhiiriyaa sharci darro iyo kibir waayo qofku wuxuu samaynayaa sida uu ku farxo ama uu doono waxaana suuragal ah in sida uu u nool yahay qofka marka la eego uu cadaadinayo dareenka suuban ee kuwa hareer jooga ama ka fog rasuul yuudas wuxuu leeyahay kuwa aan cibaadada lahayn oo nimcadii ilaaheenna ku beddela nijaas ama nimcadii la siiyey ayay ka dooranayaan nijaasanimo ama damiir xumo waxay nimcada moodayaan inay wax shar ah samayn karaan haddana la cafiyayo oo iyaga loo hoolla'yahay ilaah wuxuu ka doonayaa qofka masiixiga ah inuu noloshiisa habeeyo oo socodkiisana u wanaajiyo oo uusan qallooc badnaanin rasuul bawlos ayaa masiixiyiintii reer galaatiya uga digaya khatarta ay leedahay in laga ilduufo nimcada ilaah oo wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddii reer galaatiya cutubka shanaad aayadda saddex iyo tobanaad sida tan waayo walaalayaalo waxaa laydinku yeedhay xorriyad laakiin xorriyaddiinna jidhka marmarsiinyo ha uga dhigina laakiin midkiinba kan kale kalgacayl ha ugu adeego damiir xumada ayaa sabab u ah kaafirnimada socota maalmaheenna waxayna daaqadda kala baxeen waxyaabihii nuxurka lahaa ee qorniinka markay joogto damiir xumada waxayna bilaabeen inay ka hadlaan damiirka cusub oo ah macaasida iyo wixii la halmaala naag ayaa ninkeedii laad ku qaadaysa oo waxay leedahay dooni maayo sabab ma leh ay ku diiddo laakiin iminka waxay soo istaagaysaa inkastoo ninkeedii uu jecel yahay inaanay doonaynin ninka waa wax la yaab leh markii aad u fiirsato sida xorriyadda iyo damiirka cusub ay u wada shaqeeyaan oo waxyaabahaasi oo dhan dimuqraadiyadda qofka ayaa keentay ninkii naagtiisa wuu iska eryayaa oo dimuqraadiyad baa keentay naagtiina ninka way eryaysaa oo dimuqraadiyad baa sabab u ah waxaa haddaba jira khatar sii kordhaysa iminka oo meelaha qaar kiniisadihiibaa khatar ku jira haddii qof waliba macaasida uu fududaysto oo intuu naagtiisa ka tago naag kale la tunto naagtiisuna ay sidaas oo kale yeesho waxaa meesha ka baxaya damiirkii hagaagsanaa iyo aasaaska guriga waxaana taasi sabab u ah dimuqraadiyad haddaba waxaa iimaan u ah dadka maanta in ilaah fikirkiisa uu yahay mid aan macaanayn diintuna ay tahay nidaam looga baxsado xaqaa'iqa dadkuna ay yihiin daanyeero haatan isbeddelay ama baaluqay oo su'aalo badan waxay kaloo cadaadiyaan waxyaabaha jidhku uu doonayo oo damiirku waa hadba sida dhaqankaagu uu yahay jacaylku waa faanka noloshuna waa jahwareer qas iyo buuq taasina waa fikirka dadka maanta nool qaarkii haddaba nijaasnimada waxaa calaamad u ah kibirka iyo cadaaladdarrada waxaa kaloo lagu macneeyaa oo kale nijaasnimada xan iyo nabiib guurkii waa la fududaystay oo ninna kama fakaro inuu maguuraan yahay sidii beri uu ahaan jiray naagtu waxay iskala joogaysaa kan ay jeceshahay ninkuna wuxuu la joogayaa naagta uu jecel yahay waxaa layska indha tiray qoyskii qaranka uu ku tiirsanaa waayo haddaan qoys jirin qaran ma jirin nin ka mid ahaa macallimiinta maraykanka oo u sarreeyey tababarka ciidamada badda iyo cirka ayaa wuxuu u sheegay macallimiin kale oo uu la hadlayay in ciidamada milatariga ay damiir xumada ama wasakhnimada ku soo badanayso oo wuxuu yidhi damiir xumadu waxay noqotay dhibaato ka soo daraysa oo qaranka haysata waxaana loo baahan yahay in sare loo qaado hoggaaminta suuban ee dhallinyarada wixii ka dambeeyey markii hadalkaasi uu jeediyey ninkii caaqilka ahaa wax waliba hoos bay u socdeen oo waxaa ka daray damiirkii dadka waxaana la mid ah dowlad waliba iyo dal waliba macaasida waxay gaartay heer la maarayn kari la'yahay waxaad eegtaa goobaha lagu qayilo iyo meelaha qamriga lagu cabo iyo sida macaasidu ay ugu xoog badan tahay haddaba dareenku wuu sii xumaanayaa oo karayn maayo waxaad arkaysaa ilmo da'yar oo qayilaya haddii aad weyddiiso waryaa kuu iibiyey wuu kula yaabayaa oo wuxuu arkayaa inaad dalka ku cusub tahay waayo bistoolad baa u xidhan oo hadduu doonana qori weyn buuba leeyahay oo su-aasha aad weydiisay way ka yaabinaysaa marka ay sidaasi tahay inta dadka ay ilaah ka fogaadaan ayay noloshooduna hoos u sii quusaysaa waayo waxaa laga tegay ka nolosha bixiya guul iyo gobonnimo looma fadhiyo haddii la quursado ilaah xeero iyo fandhaalna way kala dhacayaan waxaana bilaabanaya abaar col iyo weliba cudurro miyaad haddaba dhegaystow diyaar u tahay nolol ilaah ka dheer xumaantoo dhan buu iga tiro xamdi baygu waajibayey xalayba masiixii arko xamdi bay ku waajibayey kitaabkiisii baan xafido xamdi baygu waajibayey
xalayba masiixii arko xamdi bay ku waajibayey xalaquda qaanahayo xamdi baygu waajibayey xalayba masiixii arko xamdi bay ku waajibayey xadhigii ibliiska jaro xamdi baygu waajibayey xalayba masiixii arko xamdi bay ku waajibayey xabiibkii allah noqdayo xamdi baygu waajibayey xalayba masiixii arko xamdi bay ku waajibayey quduskay xiriirinayo xamdi baygu waajibayey
xalayba masiixii arko xamdi bay ku waajibayey xaakinkan xusuusanaho xamdi baygu waajibayey xalayba masiixii arko xamdi bay ku waajibayey jannada lasoo xarmado xamdi baygu waajibayey xalayba masiixii arko xamdi bay ku waajibayey lay xisaabin maya biro xamdi baygu waajibayey xalayba masiixii arko xamdi bay ku waajibayey xalayba masiixii yo masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye udbanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kala maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegaystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarreyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sarreyow masiixow salugla halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin